إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah oo ka kala dhacay gobolka jubbada hoose iyo shabeellada hoose daadad ayaa qaaday gaari ay saaraayeen tiro dad ah kaasoo marayay qeybo ka mida gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya beel ka tirsan qabiilka jareer weyne ayaa namadoon ku duubatay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaadiid badan oo ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa ku xayiran xadka ay wadaagaan dalalka suudaan iyo koonfurta suudaan waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay dhismo ku yaalla dalka kenya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa fadliga salliga nebiga sala allahu calayhi wasallam qaabka ugu saxan ee loogu salliyo iyo wakhtiyada ugu muhiimsan salliga nebiga sala allahu calayhi wasallam إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada jubbada hoose iyo shabeellada hoose kuwaas oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dagaal shalay ka dhacay afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ciidamadan oo aaggaas dhaqdhaqaaq ka waday ayaa waxaa weerar kala hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana askarta dowladda federaalka ah halkaa looga dilay hal askari halkaa sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xere ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda ee halkaa duulaanka ku jooga ayaa la kulmay weerar kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay daadad ayaa qaaday gaari ay saaraayeen tiradada kaasoo marayay qaybo ka mida gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar daadadkan oo ahaa kuwa aad u xoogan islamarkaana geystay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa laga soo sheegaa dooxa bariisle oo ku yaala lowya cadda oo dhacda waqooyi galbeed ee gobolka awdal daadadkan ayaa qaaday gaari ay saarnaayeen ku dhowaad sideed qof kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar sidoo kale waxaa laga soo sheegaya inay ku geeriyoodeen ugu yaraan saddex ruux oo laba ka mid ay dumar yihiin halka kuwo qaarna laga soo badbaadiyey guddoomiyaha gabaarada yaryar ee seekala goosha dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyo jabuuti maxamed yaasiin ibraahim ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyo xilliga uu gaariga qaaday daadka gaarigu wuxuu ka yimid magaalada abasiyo wuxuu istaagay meeshan saddexdii xalay saddexdii sida u taagnaa adugu meelaha cabaar koob iyo tobankii ayuu meesha gaari weyn maray ilowalkiiyo hustungal buui gaari weyn baa maray gaadaa maray dooxii buu ku dhacay anigoo jooga dalka shishe harkaanu isku xidhnay dadku waxay ahaayeen sideed qof sideedii qof waxaan kaga soo daasgulaynay xadko saddexdan qof baa dhintay iyagoo midig u meyd yahay oy laba koomo ku jiraan xadhkiisii aanu uga soo gulaynay aynu isku xidhxidhaynay dadkii dibadaan wada keennay gaariga gudihiisa dooxu galanwaa buu leeyahay galanwaa baa xidhay galanwaa baa xidhoo biyaha qabta dad markaa meesha ka qodnaa buu gaarigu ku dhacay annagoo xadhka isku xidhnay aan kasoo wada gurnay dadkii waan kasoo wada saarnay saddexdii qofna jabuuti aanu geynay markaan dhakhtarkii jabuuti geynay baa layidhi waa meyd waa sidataan muddooyinkii dambe gobolka awdal ee waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka da'aya robab mihigaan oo wata dabaylo xooggan kaas oo geystay khasaare kala duwan dhowaan ayayd markii sidan oo kale robab wata duufaanno ay ka da'een degmada saylac ee gobolka awdal kaas oo burburiyey guryo farar badan halka laba qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen beel ka tirsan qabiilka jareer weyne ayaa namadoon ku duubatay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder beesha reer makoondi oo ka tirsan beelaha jireerweyne ayaa dooratay nabadoon cabdicasiis macalin xaajiyow kaasoo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka shangol mafuula oo ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayay ka dhacday munaasabadan ay nabadoonka ku dooranaysay beesha ka tirsan beelaha jiraerweyne mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka soo qayb galay xafladan suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jiraerweyne ahna afayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa u dardaarmay nabadoonka cusuba beelaha jareerweyne beelkimid dheh iyo maanta nabadoon dooradeyd nabadoonka maylanka baahan yahay beesha in isuku hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inuu isuku hogaamiyo annaga maynan dhehee beelaha jareerweyne beelaha jareerweyne beelkimid adda iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka baahan iyo lanka fadhii si deg deg ah nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niinbilaaben khayr allah siiyo jazaakum allahu alkhayra jazaa yelan awaamiirtii unubihini beesha reer makoonda beeshii kow awaamiirtii fuliidii assamci wadaaca qaadati iyo nagati nabadoon cabdicasiis macalin xaajiyow oo ah nabadoonka cusub ay dooratay beesha ka tirsan beelaha jirarweyne ayaa isigana ka hadlay goobta marka wax illain dooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may indoorideyna qabiilka maantana indoorideyna may indoorideyna kitaabka ilaahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaa ku xukuma taasna indoorideyna marka may leha dadkii ani hadda idoorideyna may siinka baahinya kitaabkii ilaahay inaana qabade idinkana ila qabatoona jihaadkana in aan horumaro gadaashay samartoona diyaar ateena anagana diyaar waaye ilaahayna may kutugana ilaa ilaahay garab noo siiyo gabagabadii waxaa kelmaad dardaaran ah nabadoonka cusub u jeediyey suldaan macalin maxamed cabdiduuba iyo suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo labadooduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen marka siduu suldaanka sheegay saacaddan la joogo waa xaya cala aljihaad soo diyaar manin waa xaya cala aljihaad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa waan garab istaagannahay intuu ilaahay kitaabkii ummadda ku wado annaga oo dhanna waa sidaa wey ikhwaani fillaah waxaan u taagannaa kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala inaan u nusrayno dhiiggeennana bixinno biidni illaahi tacaala annagaan ugu horrayno insha allahu tacaala mustaxidiin soo miidin idinkana in sha allahu tacaala ikhwaani marka waxaan isu dardaarmaynaa qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahay inuu u nusreeyo haddaan nahay salaadiintanka waa soo dhowaynaynaa walaalkeenna cabdicasiis dhib aan u dooranno mogii dheef uma dooranin xaqiiqo waaye wax badan uu maanta haystuu weynaa eed badanoo uusan lahayn maantuu yeelanaa haddii ilahay idhaa nabadoonka si guud waxaan ku dardaarmaa asagana nabadoono waxaa lagu dhisay kitaabka ilaahay haddii aad mucnaha dheef ku heshan ilaahay subxaana qaadirka adigaa ay kuu qaas tahay haddii lagugu cayana ilaahay subxaana qaadirka fa sawfa nuutihim ajran cadiiman waxaad leedahay ajir weyn marka ku dulqaado insha allahu tacaala asagana waxaan leenahay hadii ilahay idhaa ilaahay ha ugu kaalmeeyo midkii muxuu ahayta kolley asaga maanta hal i doorta ma dhihin beeshaa garatay beeshii ayada ninkaas soo dooratan waxaan leenahay nin diineed ehlukhayr aad soo doorateen insha allah amhaalkiisana allah noo badiyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa doorta nabadoono iyo ogaasyo ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka gaadiid badan oo ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa ku xayiran xadka ay wadaagaan dalalka suudaan iyo koonfurta suudaan maxamed ciise ayaa ka warramaya ilaa laba boqol oo gaadiid oo booyada shidaal sida ayaa lasoo warinayaa inay ku xaniban yihiin xadka kala qeybiya dalalka suudaan iyo koonfurta suudaan iyadoona lagu amray inay dib u celiyaan shidaalka ay sidaan xukuumadda koonfurta suudaan ayaa gaadiidka ku amartay inay dib u celiyaan shidaalka ay sidaan ilaa iyo haddana lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrinkaas intii ay waddada kusii jireen booyadahaas shidaalka sida ayaa waxaa dhexda u galay kooxa burcad ah iyagoona dilay laba ruux mid ka mid a dadka wada gaadiidkaas ayaa ka warramaya xaaladda ay wajahayaan gawaarida dhammaan waa la soo celiyey dhammaan waa la soo celiyey laba boqol oo gaari oo waxaan nahay soomaaliya ninna waa xalay waa naga dhintay oo waa nalaga dilay dhabadaana looga dilay meel wadda ah annagoo marayna ilaahay ha u naxariisto dhammaan gawaaridina waa la soo celiyey hadda waxaan ka soo baxaynaa uun roog salayd galab maqribkii waxaan ka soo baxnay mayaana bool baan ka soo baxnay meeshu waddo fiican maaha gawaarida badankoodii waaba galeenba dowlad isku sheeg baan heshay dowlad isku sheeg warnimayo shirki waxaa ka soo baxay shir baa hadda cabaaradan oo dhan lagu jiray shirki waxaa ka soo baxay in ay nimankii dhahaan gawaarida sii wada oo waxaad geysaan waaw annaguna waa diidna waxaan dhahay gawaarida halkaa ma dhaafayaan waaw ma geenayno xoolahan iyo gawaaridan hadday waaw tagaan waxay u muuqataa xoolahan in ay gacanteeda ka baxayaan oo la dhacaya because maxaa yeelay waa waxay leedahay een, xerooyin waaweyn bay leedahay waxay leedahay diboodyo waaweyn oo maaragtay gawaarida lagu dejiyo dhowr kun oo gaari qaadaya marka arrinka sidaa looga warhayo arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka suudaan ay ka jiraan dagaalo waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay dhismo ku yaala waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa deb xoogan oo ka kacay ismaamulka niyeri ee gudaha dalka kenya ee dhacqaaradda afrika debkan ayaa kacay habeen hore waxa uu ka kacay iskuul lagu magacaabo hilistarin darsha akademi ah oo ku yaala deegaanka keni oo ka tirsan ismaamulka niyeri ee gudaha dalka kenya debkan ka kacay ismaamulka niyeri ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay oo warbaahinta soo warinayso dhimashada debka ayaa gaartay lix iyo toban ruux dhaawac ayaa waxauu marayaa afar iyo toban kale dadka dhaawacyada qaba ayaa loola cararay goobaha caafimaadka ee dalka kenya ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga waxa keenay debkan ee uu salka ku hayo ayaa wax ku baranayay arday tiradoodu gaarayso sideed boqol afar iyo labaatan ruux afar boqol iyo laba oo arday wiilal ah halka gabdhaha ardayda ay yihiin ay gaarayso tiradooda afar boqol laba iyo labaatan ruux sida lagu sheegay warbixin laga soo xigtay mucalimiinta iskuulka hilister indarsha akademiya sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa dab xoogan oo ka kacay iskuulka iyadoona saqafyada sare ee iskuulka uu debka kusii fidayo waxaa cirkaas ku shareeray uura iyo hola xaddhaaf ah durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidamada debdemiska si ay u bakhtiyaan debka iyadoona saacado badan oo ay u taag waayeen ku guulaysteen ugu dambeyntii inay demiyaan debka dalka kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa kusii xoogeysanayay debab kaceenkaan ee ka kaca goobaha bulshada loogu adeego iyadoona marar badan sida haddaba dhacday ay dad badan ku naf waayeen kuwo kalena ay ku hantibeeleen dowladda uu hogaamiya william ruuto ayaan waxba ka qaban debabka soo laabtee ka kaca gudaha dalka kenya markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa fadliga salliga nabiga sala allahu caleyhi wasalam iyo qaabka ugu saxan ee loogu salliyo waxaana warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdallah
تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول
allah casa wajalla wuxuu dadku ku nool dunida u soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam taasoo naxariis u ah caalamiintoo idil badbaadana u ahaa ciddii raacda wuxuu allah soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muddo kadib ay rusushu kala go-een sababna wuxuu u noqday in intii raacda ay ku hanuunaan waddada saxda ah allahna wuxuu waajib nooga dhigay inaan weynayno oo aan maamuusno suubanaha sala allahu calayhi wasalam mid ka mid a xuquuqda unagu leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa inaan ku sallino taasoo ah waajib allah ku waajib yeelay dadka iimaanka laga helay allahna wuxuu yidhi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً
نبي محمد حبيب الأنام عددنا بك الرب بنا كل ذاكر وقطر المطر لي هوته
marka laga hadlayo salliga allah ee nebigiisa waxay culimmadu ku fasiraan inay tahay in allah nebigiisa ku ammaanayo malaa'igta agteeda salliga malaa'igtana ay tahay inay u duceeyaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddii aanu ka hadalno fadliga ay leedahay in lagu salliyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebiga yidhi qofkii igu salliya hal mar wuxuu alle ammaanayaa toban jeer sidoo kale waxaa laga ridayaa toban dembi wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalama tilmaamay in salliga aan isaga ku sallino ay gaarayso wuxuu yidhi guryihiina ha ka dhigina qabri qabrigaygana ha ka dhigina meelo lagu dabaaldego iguna salliya salligayna wuu isoo gaarayaa meel kastoo aad joogtaan
عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب
ubay ibnu kacab radiallaahu canhu ayaa maalin wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku yidhi waxaan badiyaa inaan kugu salliyo ee imise ayaan salligaaga ka dhigaa markaan ducaysanayo rasuulku wuxuu yidhi intaad doonto ubay wuxuu yidhi waxaan ka dhigayaa afar meelood hal meel nebiga salaallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi intaad doonto ka dhigo haddii aad rubucu ka badisana waxay kuu tahay khayr ubay wuxuu yidhi waxaan ka dhigayaa kala bar nebiga salaallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi haddii aad kordhisana waxay kuu tahay khayr ubay wuxuu yidhi waxaan ka dhigayaa saddex meelood labo meel nebiga salaallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi haddii aad kordhisana waxay kuu tahay khayr markii dambe wuxuu ubay yidhi waxaan ducadayda oo dhan ka dhigayaa salligaaga nebiga salaallahu calayhi wasalama wuxuu yidhi haddii aad sidaas samayso waxaa lagaaga filnaanayaa hemmigaaga dembigaagana waa la dhaafayaa عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب
marka laga hadlayo xilliyada sida gaarka ah loo adkeeyey waa tukashada salaadaha salaada janaasada takbiirta lawaad kadib marka la gelayo masaajidka iyo marka laga soo baxayo adinka kadib marka magaca rasuulka sala allahu calayhi wasalama lasoo hadal qaado maalinka jimcaha gaar ahaan gelinka dambena waxay salafku aad u adkeyn jireen salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam
ربنا كل ذاكر وقطر المطر لي حوته الغياب لماذا amaa qaabka ugu wanaagsan ee lagu salliyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa inoo sheegay suubanaha wuxuuna yidhi waxaad dhahdaan sida tan
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الصيغة ذكرتها قبل قليل هي أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحها إسنادا
عدد ما ذكر ربنا كل ذاكر وقطر المطر لي حوته الغياب عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa